in laga baxo horumarla'aanta laga baxo waxbarasholaanta laga baxo biyola'aanta laga baxo abaaraha insha allahu tacaala waxaan raadinayna waxaasuu haa waxaan rajaynaynaa arrintan inay guul ku dhammaan doonto waxaa kaloo rabaa inaan xuso baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waa baarlamaan wanaagsan oo khiyaar ah shaqadii laga rabayna insha allahu tacaala wixii hore haddii hagardaamihi rafaad badan la mariyey maanta waxaa ka go'an inay isbeddel iyo horumar ay ku tallaabsadaan la taaban karo marka waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono iscaburintii iyo keligitaliinimadii iyo danaystanimadii in laga bixi doono wixii sidii horeyba loogu heshiiyey reer koonfur galbeed waa ogtihiin waa saddexda gobol ee ugu bulshada badan waaye wax la wada leeyahay la dhistay shalayto wixii haddii macnaha sidii loogu talagalay ay u socon waayeen insha allahu tacaala sidii ummadda ay raadinaysay baa loo dhaqaaqi doonaa isbeddelkaas insha allahu tacaala xilliga dhowna waa imaan doonaa saan rajaynayno waxaa kaloon xusayaa baarlamaankii wuxuu qaatay go'aan isku duubni iyo aragti ah in isbeddel imaado isbeddel siyaasadeed imaado oo hoggaanka koonfur galbeed soomaaliya la bedelo hoggaan wanaagsan oo cadaalada oo u naxa bulshada inuu meeshaas insha allahu tacaala imaado